alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almualifu raximah اllah faslun wa sharaa'idu الsalaati qabla addukuuli fiiha khamsatu ashyaa wa sharaa'idu الsalaati salaada shuruudeeda qabla adukhuuli fiiha intaanan la guda gelin ka hor khamsatu ashyaa waa shan shay tahaaratu alacdaa'i min alxadat xibnaha in laga dahiro min alxadati xadadka waannajasi iyo nijaasada wa satru lcawrati iyo cawrada oo la asturo bilibaasin daahirin dhar daahira lagu asturo waalwuquufu calaa makaanin daahir iyo in la istaago makaan daahira waalcilmu bidukhuuli lwaqti iyo in la ogaado aqoon loo yeesho soo gelidda wakhtiga wa istiqbaalu lqiblati iyo qiblada oo la qaabilo wayajuusu waxaa bannaan tarku lqiblati qiblada in laga tago fii xaalatayni laba xaaladood fii shiddati alkhawfi cabsida daran dhexdeeda wa fi naafilati iyo sunnada dhexdeeda fi safari safarka dhexdii qofka markuu sunnaysanayo cala alraaxilati gaadiidka dushii uu ku sunnaysanayo qaala raximah اllah wa sharaa'idu الsalaati qabla dukuuli fiiha khamsatu ashyaa sharaa'id waa jamcu shardin sharaa'idna waa lagu jamciyaa shuruudna waa lagu jamciyaa shuruud الsalaa iyo sharaa'id الsalaa ashardu fi lugati waa alilzaam dadka qaara waxay ku tacriifiyaan shardiga waxay yidhahdaan ashardu alcalaama laakiin sawaab ma ahan min xayu luga shardi alcalaama ma aha waxaa calaamo ah asharad oo bifatxi raa asharad fi lugati waa alcalaama laakiin ashardu oo ra-da la reebayo waa alilzaam dhanka luqada xagga istilaaxu lfuqahaa shardiga waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadam waa midka uu ka laasimayo min cadamihi weyitaankiisa uu ka laasimayo alcadamu weyitaan waa midka haddii la waayo wixii loo shardiyo la weynayo walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud asiga in la helana ka laasimi mayso wixii loo shardiya in la helo oo waxaa dhici karta shardiga in la helo wixii loo shardiyana aan la helin oo aan lala imaanin macnaha tacriifkaasi waxaa waaye maalan adahaara waxay shardi u tahay lisixati salaa haddii dahaaro la waayo salaad ma la helayaa salaad la heli maayo idan shardigaasoo la waayo maxaa ka laasimaya in salaad la waayaa ka laasimaysa yalzamu min cadamihi alcadam macnaheedu waa sidaa wayitaankiisa waxaa ka laasimaya wixii loo shardiya in la waayo walaa yalzamu min wujuudihi lwujuud helitaankiisa ka laasimi mayso wixii loo shardiya in la helo maxaa laga wadaa maalan qofka hadduu dahaaro qaato laasimiya inuu tukado laasim ma ahan idan shardigii dahaaradoo la hayo ayaan haddana waxaan ka laasimayn in salaad la helo maxaa yeele qofka inta dahaaro qaato ayuu iska dayn karaa inuu tukado khaasatan haddaan salaaddii waqhtigeedii la joogin wuu weysaystay wuu dahaaro qaatay mana tukanin salaaddii ma la helay lama helin laakiin shardiga waa la helay idan shardigoo la helaa ka laasimi mayso wixii loo shardiya in la helo shardiga iyo rugniga waxay wadaagaan haddii la waayo in wixii loo shard wixii laga rabay la weynayo waxay ku jireen in la weynayo rugniga haddii la waayo cibaadaduu rugni u ahaa waa la weynayaa shardiga haddii la waayona waa sidaas oo kale labadooda waxay wadaagaan marka haddii la waayo inaysan cibaado jiraynin halkaa way wadaagaan laakiin waxay ku kala tegayaan shardiga waa qabla dukhuul oo shayga loo shardiyey shardiga kama mid ahan waa bannaankuu ka joogaa laakiin rugniga wuxuu ku dhex jiraa cibaadada loo shardinayo ku dhex jiraa oo hadda waxaa tusaale u ah dahaarada dahaarada salaada miyay ka mid tahay mase waa qabla salaa waa qabla salaa laakiin rukuucda salaada ma ka mid tahay salaaday ka mid tahay idan rukuucdu waa rukni dahaaraduna waa shardi waxay kaloo ku kala duwan yihiin shardiga wuxuu soo bilaamayaa qabla adukhuul fii cibaada wuxuuna soconayaa ilaa aakhiri alcibaada ilaa cibaadada aakhirkeeda waa soconaya laakiin rukniga waa laga gudbayaa oo rukni kale loo gudbayaa maalan qiyaamka waa rukni markaa rukuucdo qiyaamka ma sii jira mase waa ka tagtay waa ka tagta waxaad u gudubtay ila rukuuc rukuucda waa ka intiqaalaysaa waxaad ugu intiqaalaysaa ila rafci min arukuuc waxaad uga sii wareegaysaa ila sujuud rukniga saasaa looga gurguuraa laakiin shardiga suu usoo bilowda u soconaya maalan tahaarada waa shardi salaada markaad gelayso waa inaad tahaaro qabto salaada dhexdeeda hadday tahaarada kaaga burto ma sii wadan kartaa ma sii wadanaysid aakhirka salaada hadday tahaarada kaaga burto salaadaasi ma jiraysaa ma jirayso taa waxay tusaysaa marka shardigu wuxuu soconayaa ilaa aakhir alcibaada kaa hari maayo laakiin rugniga sidaa ma ahan rugniga waxaa laga yaabaa inuu xaaladdan jiro xaaladka looga sii guuro laakiin shardiga waa ku daba joogaya labadooda waxay ka siman yihiin haddii la waayo inaan cibaada jirin laakiin shardiga waa qabla dukhuul rukniguna waa fi lcibaada oo cibaadadu ku dhex jiraa shuruudaha marka salaada ou sheikuu yidhi waa qabla dukhuul waa khamsatu ashyaa buu yidhi waa shan shay intaanan salaad cibaadada la gelin kahor ama salaada la gelin shardiga koowaad waxa waaye uu yidhi tahaaratu alacdaa'i min alxada xibnuhu inay ka daahir yihiin xada waxyaabaha tahaarada looga baahan yahay fi salaa waa dhowr shay albadan oo miduu hadda sheikhu ka hadlaya ah tahaaratu alacdaa'i min alxada iyo almakaan iyo athawb marada aada sidato iyo makaanka aada ku tukanayso iyo jismigaada saddexduba waa inay daahir ka yihiin nijaasaadka mid halkaan uga hadla sheikhu raximahullah waa tahaaratu alacdaa'i min alxada midna waa soo wadaahu wuxuu leeyahay walwuquufu calaa makaanin daahir in la istaago makaan daahir ah qofka inuu ka tahaaro qaato xadadka tahaaratu alacdaa'i min alxada inay shardi u tahay lisixati salaa waa biijmaaci alculamaa waa laysku waafaqsanya khilaaf kama jiro xibnaha ama jismiga in xadadka laga dahiro oo wixii xadada laga dahaaro qaato waa laysku waafaqsanya waxaana u daliila qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada'a alla ma aqbalayo axadkiin salaadii hadduu xadad la yimaad xataa yatawada'a ilaa uu weysaysto xadiidkaasna waa u daliil culimmaduna waa isku waafaqsan yihiin arrinka waa tahaaratu alacdaa'i min alxadad acdaada iyo xibnaha in laga dahiro xadadka iyo wanajasi nijaasada in laga dahiro laakiin tahaaratu thawb oo ah marada in laga dahiro nijaasada ma shardi bay waxay u tahay lisixati salaa mase ma ahan waa mas'alo khilaafiya bayna alculamaa jumhuurulculamaa waxay qabaan inay shardi tahay inay shardi u tahay lisixati salaa oo waxay leeyihiin marada waa in la dahiro oo nijaasada laga dahiro waxayna shardi u tahay lisixati salaa waxaana u daliila bay yidhaahdeen axaadiidta ka hadlaysa tahaaratu alxaydi min athawb tahaaratu dami alxayd min athawb waxaa jira axaadiid nebiga calayi salatu salaam uu amray in dhiigga xaydka dumarku ay ka dahiraan ay ka nadiifiyaan haddii marada uu ka gaaro inay dahiraan oo marada ay ka nadiifiyaan ilaa wax ahara aysan marada ku harin damulxaydna waa najis nijaasaadka kalena waa la mid waxaa kaloo u daliila bay yidhahdeen qowl llaahi caza wajal wa hiyaabaka faahir wa hiyaabaka dharkaaga faahir ahir jamaaca min asalaf waxay ku fasireen in dharka loola jeedo wa hiyaabaka faahir oo waxay yidhahdeen tahaarada aayadda ku jirta labada waa soo gelaya طahaara macnawiya iyo طahaara xisiya labadaba طahaara macnawiya oo ah macaasida iyo xumaanada in layska طahiro iyo طahaara xisiya oo ah dharka in laga طahiro nijaasaadka aayaddaasna waxay yidhahdeen waxay daliil u tahay in marada la طahirayo waxaa kaloo u daliila bay yidhahan xadiid abi saciid radia allahu canhu nebiga sala allahu calayhi wasalam asoo salaad ku jira ayuu wuxuu siibay kabahiisa markaasee saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay siibeen kabahooda markuu nebigu salaada ka baxay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhahdeen rasuulka ilaahi waxaan aragnay inaad kabahaada siibto annaguna waan siibnay nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhahday jibriil baa wuxuu ii sheegay in kabahani ay ku sugan yihiin wasakh sidaa darteed aniga u siibay kabuhuna hadda wax la labistay ka mid yihiin libaaskay ka mid yihiin kabuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa siibay markii loo waxyoodoo loo sheegay in kabahaasi ay wasakhi ku taallo rasuulka calayhi salatu wasalaam waa siibay taa waxay daliil u tahay tahaaratu thawb inay tahay shardun lisixati salaa sidaa waxaa yidhi jumhuurulculamaa culammada qaar waxay qabaan inay waajib tahay laakiin aan la dhahaynin waa shardun lisixati salaa sida sawaabka waa qowluljumhuur marada inay daahir tahay waa shardun lisixati salaa haddaysan daahir ahayn oo marada aad ku tukanaysa nijaaso ay leedahay salaadaadii salaadaadu waxay noqonaysaa salaa baatila jismiga ama jidhka in laga dahiro nijaasada waa kala duwan yihiin markuu sheikhu leeyahay tahaaratu alacdaa'i min alxadath iyo tahaaratu ljismi min alnijaasa waa kala duwan yihiin tahaaratu alacdaa'i min alxadath wuxuu ka wadaa in salaadii loo tahaaro qaato qofka markuu xadad ka yimaad oo maalan uu kaadiyo ama uu saxaroodo iyo wixii la mida ama aariya ay ka timaado inuu dahaaro qaato dahaaro qaadashadaasi ijmaac waaye waa midda xadiidka hadeeta aan aqhrin u daliil culimmaduna ay sheegeen inay ijmaac tahay laakiin tahaarat lbadan in jidhka la tahiro min annajaasaad laga tahiro ijmac maahan inay waay shardun lisixati sala ay tahay waa mid laysku khilaafsan yahay laakiin madhabuljumhuura wuxuu yahay inay tahay shardun lisixati salaa waxayna deliishadeen axaadiiu listinjaa axaadiidta ku soo aroortay alistinjaa oo qaarkood maalmahan aan ku soo maraynay fii saxiixi albukhaari oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu markuu istinjoonayo ama uu amrayo in maaragta laga istinjoodo nijaasaadka ama ha loo isticmaalo biyo ama ha loo isticmaalo dhagax axaadiiu listinjaa waxay daliil u yihiin tahaaratu lbadani min annijaasa in jidhka laga tahiro nijaasada waxaa kaloo tusinaya xadiid cali radia allaahu canhu markuu yidhi waxaan ahaa kuntu rajulan madaa'an nabiga calayh salaatu wasalaam markii la weydiiye miqdaad uu amro yidhi ii weydii nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday iqsil dakaraka watawada dakarkaaga dhaq wuxuu dakarkiisa ka dhaqaya waa maxay madidii buu ka dhaqayaa madidu waa nijaas taa waxay daliil u tahay tahaaratu lbadani min annajaasa in jidhka laga tahirayo oo laga nadiifinayo nijaasada waxaa kaloo u daliila xadiid ibni cabaas radia allaahu canhuma oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen ana اnabiya sala اllah alay slam mara biqabrayni faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiir ama axaduhumaa fakaana laa yastatiru min albowl midkood iskama asturin jirin baa layihi kaadida taa waxay daliil u tahay inaana kaadida la yska asturin oo jismiga aan kaadida laga ilaalin waa min alkabaa'ir dunuubta waaweyn bay ka mid tahay waxayna ka mid tahay waxyaabaha qofka u sababaya cadaabu lqabri xadiidkaasna wuxuu tusinayaa tahaaratu lbadani min annajaasa in jidhka laga tahiro oo laga nadiifiyo nijaasaadka makaanka tahaaratu almakaan sheikhu raximah ullah taana waa sheegi doona wuxuu leeyahy walwuquufu calaa makaanin daahir waa noo imaanaysaa wuxuu yidhi wasatru lcawrati iyo cawrada oo la asturo bilibaasin daahirin dhar daahira lagu asturo satru lcawra alcawra waa maa yustaqbaxu kashfuhu waa waxa la xumaysto faydhnaantiisa ayaa waxaa la yidhahda alcawra waxa la xumaysto oo qabiixa ay tahay in la faydo ama la arko ayaa waxaa la yidhahdaa alcawra satru lcawra oo fuqahadu inta badan ay ka cabiraan culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa ka fiican inay yidhaahdaan akhdu ziina akhdu ziina ziinada qaadashadeeda meeshay leeyihin satru lcawra waxaa ka awleysan bay yidhaahdeen inay yidhaahdaan akhdu ziina sababtuna waxaa waayay bay yidhahdeen allah subxaana wa tacaala wuxuu ka cabiray ziinuu ka cabiray libaaska iyo labiska loo qaadanaya salaada alla satru lcawra kama cabirin ee ziinuu ka cabiray oo wuxuu yidhahday yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid khuduu ziinatakum ziinadiinna qaata macnaha waa labiskiinna qaata cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaa salaad walba agteed lidalika waxay yidhahdeen ziine in laga cabiro ayaa habboon arrintan ah satrulcawra ciwaankaasi ay fuqahadu inta badan isticmaalaan waxay dadku in badan ka fahmaan in loola jeedo cawrada in la asturayo cawrada la asturayana ay tahay midda laga asturaya nadarka iyo eegmada salaada cawrada la asturayo iyo midda nadarka iyo eegmada laga asturayo waa kala duwan yihiin farqiyaana u dhexeeya arrintaasna waxaa aada ugu dheeraada ka hadalkeeda sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah fii majmuuci alfataawa farqiga u dhexeeya cawrada la asturaya salaada iyo midda laga asturaya nadarka iyo eegmada wuxuu yidhahda waxaa jira waxyaabo markii la tukanayo ay waajib tahay in la asturo laakiin fii khaariji sala aysan waajib ahayn salaadda markii la tukanaya waa in la asturo markii salaadda aan lagu jirinna waajib maaha in la asturo wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay kashfulfakhid cajarka in la faydo fi salaa ma bannaan tahay qofka cajarkiisa inuu banneeyo fi salaa ma bannaana ama cawro waaye ha la yidhaahdo ama yaan la dhihin laakiin fi salaa lama ogola laakiin fii khaariji salaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey in cajarkiisa uu fayday ama saxaabada qaar ay arkeen way jirteen culamada qaar waxay leeyihiin cajarku cawro maahan qaarna waxay leeyihiin waa cawra mukhafafa ma aha cawra muqallada waa cawro fudud ma ahan cawradii adkeed maaha laakiin fi salaa lama ogola wuxuu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam ama uu sheegay in axadkin yuusan tukanin walaysa fii caatiqihi shay-un ayadoon garabka waxba u saarnayn hadduu awoodi karo waa inuusan garbaha bannaynin markuu tukanayo fii khaariji salaa ma u bannaantaha inuu garbaha bannaysto way u bannaantaha inuu garbaha bannaysto gabadhu markay tukanayso fii beytiha ma waxaa laga rabaa asturaadda markay bannaanka aadayso kale inay labisato inay jilbaabkii qaadato ay u labisato sida markay bannaanka socoto ragga ajaaniba ay dhex socoto kale miyaa laga rabaa markay salaadda tukanayso ma ahan sidaas qasab maaha inay xijaab iyo jilbaab qaadato waxaa laga rabaa keliya inay madaxeeda asturto jidhkeeda guud ahaanna ay asturto walow ee ha ku asturto waxaan ahayn jilbaab wejigeedana waa bannaynaysaa gacmahana way bannaynaysaa laakiin markay bannaanka u baxaysa ma sidaasa way ka duwan tahay idan satru lcawra can innadar iyo satru lcawra fi salaa farqiga udhexeeya meel walba iskaga mid maaha meel walba iskaga mid maaha laakiin isticmaalka fuqahada satrulcawra ayaa inta badan waxaa laga fahmay sida bannaanka loo asturayo kale inay tahay in loo asturo cawrada arrintaasina sawaab maaha calaa kulli xaal akhdu ziina ziine in la qaato bimacnaa in libaas fiican la qaato oo ilaahay loola hor istaago subxaana wa tacaala arrintaani xukunkeedu waa maxay culummada qaar ka mida waxay yidhaahdeen waa shardun lisixati salaa waana jumhuur lculamaa qolada dhehaysa waa shardun lisixati salaa waa madhab ljumhuur alimaamu shawkani raximah llah asiga wuxuu leeyahay shardi maaha satru lcawra shardi maaha laakiin wuxuu leeyahay waa waajib min waajibaati salaa waajibaadka salaaday ka mid tahay laakiin shardi maahan sida saxiixa waa shardi oo qofka asigoo qaawan ma bannaana inuu tukado waxayna culammadu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen qofkii tukada asoo qaawan maca alqudrati cala allibaas ayadoo lala qabo inuu awoodi karo inuu dhar labisto fasalaatuhu baaila ijmaac waay salaadiisu baail waa yidhaahde qofkii awooda inuu tukado yacni waxaan dhila qofkii tukada asoo qaawan ayadoo lala qabo inuu awoodi karo inuu dhar labisto salaadiisu waa baail biijmaaci alculamaa ijmaacaasi waxaa soo naqliyay ibnu cabdilbar waxaa kaloo soo naqliyey shaykhu lislaam ibnu teymiya raximahum ullah haddii marka lagu ijmaacay qofkii yani qofkii asoo qaawan tukaday inay salaadiisu baatil tahay maxay daliil u tahay in satru lcawra ay tahay shardun min shuruudi الsalaa waa shardi ka mid ah shuruuda salaada wاlwuquufu calىa makaanin daahir iyo in la istaago buu yidhi makaan daahir ah min shuruudi salaa waxaa ka mid ah alwuquuf calaa makaanin daahir meel daahira qofka inuu istaago macnaha wuxuu ula jeedaa طahaarat اlmakaan makaankii lagu tukanayay salaada waa inuu yahay mid daahira waxaa loo deliishada arrintaasi adilo ay ka mid tahay qowl اllahi caza wajal an طahira beytiya liلطaa'ifiin ibraahim iyo ismaaciil alla wuxuu ku yidhi an طahira beytiya beydkayga طahira liلطaa'ifiina kuwa طawaafaya u طahira beydka la daahirayo waa kacbadii macnaa u طahira oo u nadiifiya kuwa awaafaya ku طawaafaya waxaa kaloo u daliila xadiid anas fii qisaة اlacraabi aladi baala fi اlmasjid ninkii acraabiga ahaa ee masaajidka ku kaadiyey masaajidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam saxaabadu markay damceen inay kaadida ku kala gooyaan nebiga calayi slat slam wuxuu yhi dacuuhu ka leexba markuu kaadidii dhammaystay ayuu wuxuu u yeedhay wadaan biya wuxuu yidhi wadaan biya ha la keeno wadaantii biyaha ahayd ayuu nebigu sala allahu calayi wasalam ku shubay meeshii wuxuu amray in meeshaa lagu shubo taa waxay daliil u tahay tahaarat lmakaan makaanka lagu tukanayo in la tahiro oo laga tahiro nijaasaadka waa shardun min shuruudi اsalaa wاlcilmu bidukuuli اlwaqti iyo in aqoon loo yeesho soo gelidda wakhtiga salaada wakhtigaa rabti iskama tukan kartid salaadu wakhti bay leedahay wakhtiga salaada ay leedahay waa inaad aqoon u leedahay in wakhtigii la gaaray ood ogaato wakhtiga soo geliddiisa inuu wakhtigii soo galay waxaana u daliila qowl اllahi caza wajal ina الصalaata kanat calى اlmuؤminiina kitaaba mawquuta salaadu waxay ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta disho dushooda kitaaban mowquutan waajib la wakhtiyeeyey muddo leh wakhti leh salaaddu waa wakhtiyeysan tahay wa aqimi asalaata liduluuki shamsi ilaa qasaqi lleyl waa wakhtiyadii waa liduluuki shamsi ilaa qasaqi lleyl macnaa wakhtiyada salaada ooga oo salaada tukada salaaddu marka awqaaday leedahay dukhuulu lwaqti in la ogaado waa shardun min shuruudi الsalaa waistiqbaalu lqiblati iyo qiblada in la qaabilo qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyannaka qiblata tardaaha fawalli wajhaka shadra اlmasjid اlxaraam waa amar fawalli wajhaka shadra اlmasjid اlxaraam wejigaaga u jeedi jihada masjid اlxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra almasjid alxaraam meel walbood ku sugan tihiinna wejiyadiina u jiheeya jihada masjid alxaraam shardi waay min shuruudi salaa istiqbaalu lqibla in qiblada la qaabilo markii la doonayo in la tukado ma waxaa waajiba qiblada caynteedii in la qaabilo mase jihadeeda in la qaabilo waa la kala qaadayaa qofka hadduu cayntii kacbada arki karo waxaa ku waajiba inuu caynteedii qaabilo caynteedii inuu qaabilo maxaa laga wadaa kacbadii hadduu ayadii u jeedo waa inuu ayadii qaabilo ma aha jihadeedaan iska qaabilaya hadduu ayadii arkayo waa inuu qaabilo bicayniha hadduusan arkaynin sida hadda maalan annaga aanahoo kale annaga hadda kacba uma jeedno markaanoo kale maxaa la rabaa in loo tukado jihadaa loo tukanaya fawalluu wujuuhakum shadra almasjid alxaraam shadr macnaa waa jiha jihat almasjid alxaraam jihada masjid alxaraam wajihadiin u jeediya markaa jihadaa la qaabilaya wayajuusu waxaa bannaan tarku lqiblati qiblada in laga tago fii xaalatayni laba xaaladood fii shiddati alkhowf cabsida daran dhexdeed salaatu lkhowf markii la tukanayo dagaalkuna uu daran yahay fii xaali ishtidaadi alxarbi markuu dagaalku darnaado oo aan la awoodi karin in qiblo la qaabilo xaaladdan oo kale waxaa bannaan jihadii uu u jeedo inuu qofka u tukado salaadda marna laga tegi maayo xataa markii ay la dagaalamayo dagaalkana layskula jiro qofkuna uusan fursad u helin inuu qiblada qaabilo jihadu ujeedu u tukanayaa ma dibdhigaayo salaada markaas waxaa u bannaan meeshuu u jeeda inuu u tukado waxaana ka dhacaya waajibkii ahaa inuu qiblada qaabilo maxaa yeele waa macduur ma awoodi kara inuu qaabilo xaaladda labaad wuxuu yidhahda wa fi naafilati fi safari cala araaxila saddexdan arrimood waa saddex isla socoto waay wa fi naafila fi safari cala araaxila salaad uu tukanaya waa naafila waa sunna fi naafila maxaa ku baxaya yaa fardigii waajibkaa ku baxaya fi safarina waxaa ku baxaya fi liqaama oo nagaanshihii ah cala raaxilatina waxaa ku baxaya calaa hayri raaxila hadduu iska socdo kale qofkii saddexdaasi markay u kulmaan ayay u bannaan tahay inuu tukado liqayri lqibla laakiin hadduu fara tukanayo liqayri lqibla miyuu u tukanaya uma bannaano waa inuu qiblada qaabilo hadduu muqiim yahay waa inuu qiblada qaabilo hadduu sunnaysanayo hadduusan gaadiid saarnaynna waa inuu qiblada qaabilo saddexdan laakiin markay u kulmaan uu salaada sunno tahay asigana uu yahay musaafir gaadiidna uu saaran yahay waxaa u bannaan salaada sunnada ah inuu u tukado ligayri lqibla xadiidkii anas iyo keyrkiiaa tusinaya markii anas radi allahu canhu uu u tukaday jihada qiblada jahan ahayn asagoo gaadiid saaran markii arrintaa la weydiiyana wuxuu yidhi nebigoo samaynayaan arkay calayhi salaatu wasalaam xaalad waxaa jirta saddexaad oo qofka ay u bannaan tahay inuu u tukado ligayri lqibla waa cinda alcajzi waa awoodi waaye qofka inuu qibladii qaabilo muxuu u awoodi waaye sida marad shadiid ah ayo qofkaan aada u jiran yahay mana aha qof isdhaqdhaqaaqi kara oo isku jihayn kara jihadii qiblada mana helin cid u jihaysa jihadii qiblada salaadda ma ka tegayaa mase sidau u jiifo u tukanayaa sidau u jiifo u tukanayaa xaaladaanoo kalena waa u bannaan tahay inuu u tukado ligayri lqibla meel aan qibladii ahayn والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين